إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii xukun xadurida ah oo lagu fuliyey lix ruux ayaa ka dhacay magaalada jamaame ee wilaayada jubbooyinka weerar xooggan ayaa lagu qaaday shisheeyaha ku sugan degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose sarkaal ka soo goostay dowladda federaalka ayaa lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa magaalada kunyanbarow lagu abaalmariyey arday ka qayb galay tartanka qur'aanka kariimka dowladda federaalka ayaa sheegtay dadka u dhintay coronavirus gudaha soomaaliya in ay gaartay shan ruux madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay inuu hakinayo dhaqaalihii dowladda maraykanka ay siin jirtay hay-adda sheegata caafimaadka adduunka bandow ay soo rogtay dowladda federaalka ayaa xalay ka dhaqan galay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafayna adduunka dad badan waxa ay ugu geeriyoodeen xanuunka coronavirus u diyaar garooba dhegaystayaal warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa saddex iyo labaatanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga warkii oo dhammaystiran weerar ayaa lagu qaaday shisheeyaha haysta degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weeraray ciidamada uganda ah ee qaybta ka ah shisheeyaha haysta degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose dagaalkaasi ayaa ah mid aad u xoogan ilaa iyo haddana wax tafaasiil ah kama aynan helin khasaaraha uu dagaal ka geystay xukun xad dooridda ah oo lagu fuliyey lix ruux ayaa ka dhacay fagaaro ku yaala magaalada jamaame ee wilaayada jubbooyinka warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdisamed cabdulaahi fagaaro weyn oo ku yaala magaalada jamaame oo ay isugu soo baxeen boqolaal dad ah ayaa waxaa lagu fuliyey xukun xad ah kaasoo lagu fuliyey lix nin oo lagu eedeeyey inay basaasiyana u haayeen dowladda federaalka iyo sidoo kale maamul goboleedyada lixda basaas ee lagu toogtay fagaaraha jamaame ayaa u shaqaynayey dowladda federaalka maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale kan jubbaland sirdoonadooda waxaana magacyada jawaasiistan iyo howlaha ay u qabteen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada soo gudbiyey mid ka mid a qudaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugnaa fagaaraha waxaa maxkamadda shareecada islaamka horteeda la keenay eedaysane maxamed iidow aadan tareefo da-diisuna tahay lix iyo labaatan jir waxaa lagu soo eedeeyey la shaqaynay sirdoonka murtadiinta macluumaadna waa soo gudfinayay mujaahidiinta intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed iidow aadan bareefo wuxuuna ku jawaabay sidatan waxaa isoo wacay nin ka tirsan d sta murtadiinta wuxuuna ii soo bandhigay inaan la shaqeeyo waana ka aqbalay kadib wuxuu igu wareejiyey nin kale oo ka tirsan d sta murtadiinta waxaana u gudbin jiray macluumaadka mujaahidiinta sidoo kale waxaan u gudbin jiray nambarada rag ka tirsan mujaahidiinta annagoo sidaa u wada shaqaynayna ayaa laysoo qabtay wuxuuna ii ballan qaaday lacag inuu isiin doono xukunka maxkamadda intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey sane maxamed iidow aadan tareefo iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraal ah intaas kadib garsooraha ayaa ku dhawaaqay waxay muteysteen jawaasiisan iyadoona fagaaraha lagula fuliyey una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay bil xadu rida ah maraajicda loo cuskaday qowluhu sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh akhrajahu albukhaariyu waabu daawuud watirmidiy wannasaayi ibnu maajah wa axmed wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu dam imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu allah ila biixdaa halaasa annafsu binafs watayibu zaani walfaarixu min addiini walfaariqu liljamaaca muttafaqun calayhi dhowr mar oo hore sidaan oo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fagaarayaal ku yaala walaayaadka ay maamusho waxa ay ku dileen basaasiin u shaqaynaya sirdoonada shisheeyaha iyo sidoo kale dowladda federaalka dhowaan ayaana ugu dambeysay kuwo ayaa waxaa lagu dilay magaalada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe
dad badan ayaa xanuunka corona ugu geeriyooday afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay dunida dowladda federaalka haddaan ku hormarno waxa ay sheegtay in dadka u dhintay corona gudaha soomaaliya ay gaartay shan ruux wasaaradda caafimaadka ee dowladda ayaa tilmaamtay in saddex ruux ay u dhinteen saacadihii lasoo dhaafay xanuunka corona waxaana tirada dhimashada ay noqotay shan ruux wasiiraddu waxa ay sheegtay tirada guud ee xaaladaha covid sagaal iyo toban ee soomaaliya ku diiwaangeliyeen ay gaarayso siddeetan ruux dhan kale gudaha dalka maraykanka waxaa afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay xanuunka corona ugu geeriyooday in ka badan laba kun oo ruux jaamacad isku howshay diiwaangelinta dadka maraykanka ee u la-anaya coronavirus waxa ay sheegtay in afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay laba kun afar boqol lixdan iyo shan ruux ay u dhinteen corona guud ahaan dalka maraykanka waxaana tirada dadka cudurka u dhintay ay gaartay labaatan iyo lix kun sagaal boqol konton iyo sagaal ruux dadkuu cudurka soo ritay ayaa kor u dhaafaya laba boqol oo kun oo ruux waxaa la abaalmariyey arday ka qaybgala tartan qur-aan akhris oo lagu qabtay deegaanka kunya barow ee gobolka shabeellaha hoose warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxmed muudey axmed abu muslim munaasabad si aad u heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday masjidka quba ee deegaanka kunya barow wilaayada shabeellada hoose ujeedka xafladan ayay ahayd khitaamkii tartanka qur-aanka kariimka ay ku tartamayeen dugsiyada qur-aanka degmada baraawe kaas oo intaa dugsi ee ku soo baxday tartanka loo sameeyey xafladan oo abaalmarino lagu siiyey xafladani ayaa lagu casuumay culimaudiin ugaasyo iyo waxgaradka ku dhaqan kunyabarow furitaanka munaasabadda waxaa lagu furay aayado qur-aan ah waxaana akhriyey mid ka mid ah ardayda khitaamka loo qabanayey
كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور furitaanka kadib waxaa kelimad la siiyey sheekh faarax oo ka mid ah culimmadii lagu casuumay xafladda
qur-aan dugsi qur-aan oo ka furnaa baadiyaha iyo reer guuraaga iyo tuulooyinka iyo meel walba ka furnaa ilaahay baa ku badbaadiyay ummaddan soomaalida ah oo islaamkoodii inuu u haro oo ayna kirishtaamoomin afrika ee dadka jooga kirishtaamayntii baa ka hirgashay annaga laakiin way suurtogeli weyday way iskuday badan bay sameeyeen reer galbeedku laakiin waxay samayn waayeen bayballadoodii iyo waxay wadeen inay ka hirgeliyaan waddankeenna maxaa yeelay waxaa yaalay dugsi qur-aan baa ka furnaa meel walba cid walbaana canugeeda ama ilmaheeda dugsi bay u dhiganayeen dib bay u dhigteen marka gaalnimadii ay ummadda gaalaysiinayeen iyo mujaahidiin marba marka ka dambaysa ka soo baxayay dalkeenna oo jihaadayey sidoo kale waxaa kelimad dardaaran goobta ka soo jeediyey ugaaska beesha tuni ugaas aadan cusmaan waxaana laga rabaa marka ummadda muslimiinta inay dareen guuda ay qaadaan in nolosheennii ninkii noo diiday si taamacaan iskaaga dhicinno wax walbaba aan awoodnana aan iskaaga dhicinno waxaan haysannaa umaro wanaagsan jihaad nin nugu tadbiiqinayo umaro fiican oo jihaadku nugu tadbiiqinayo anayaan haysannaa ummaddaasi waxaan rabnaa inaan u dheganuglaanno gaaladaas horarkaana inaan iska dhicinno intaas inahaas ayaan leenahay macallimiintii ardadan soo qabanqaabisay oo juhdigan ku soo bixisay oo xeerkan soo gaarsiisanay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u weydiinaynaa miisaankooda xasanaadka inuu ilaahay ugu kabo intaa inka badanna way soo qabteen haddana waxaan jecelnahay intaa inka badanna inay ardadii mas-uulka ka ahaayeen oo loo dhiibtay inay ku sii dadaalaan oo intaa inka badan inay gaadhsiiyaan ayaan ka rajaynaynaa ugaaska kadib waxaa halkaasi lagu soo gabagabeeyey natiijadii tartanka ardayda ku tartamaysay oo ahaa soddonka jus shan iyo tobanka jus iyo tobanka jus qayb walbo saddexda kaalmooda ugu horrayso inta kalena waan wada simi doonaa soo hartay hum qowmun laa yashqaa jaliisuhum ardayga ugu horeeya ee soddonka jus kaalinta koowaad uu galay ilyaas maxamed cabdulaahi oo ka socda madarasatu caynlislaam caynul islaam halkaas waxaa ku jira kitaab cimaamad iyo catar iyo lacag kaloo dheeri ah ayaa ugu jirto bashqada ardayga xiga cabdulaahi mursal colow ka socda madrasada imaamu shaafici mumtaazu haani canugaas wuxuu jiraa sagaal sano cid walba waxaan leenahay maasha allah hadhahda ayaan leenahay allah subxaana wa tacaala hadduu qadaro waxyaabaha lagu qiimaynaya ayuu ka mid ahaa imtixaanka la qaadaya daadi xitaa waa lagu qiimaynaya ardayga kaalinta saddexaad aan ka abaalmarin doona soddonka jus cimraan maxamed axmed oo ka socdo caynulislaam mumtaazu haalit jazaahum allahu khayr aljaza tartamadan qur-aanka ayaa waxay ka socdaan wilaayaadka waxaana loogu diyaargaroobayaa tartanka weyn ee bil kasta oo ramadaan ay qabato xarakada shabaabulmujaahidiin bandow ayaa xalay ka dhaqangalay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho dowladda federaalka ayaa horey u cilaamisay bandow xalay ka bilaabanayay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa qaybo ka mid ah waddooyinka muqdisho lagu arkayey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo dadka ku amraya in guryahooda ay ku xaroodaan goobaha ganacsigana albaabada isugu dhuftaan saraakiil ka tirsan dowladda ayaana horkacayay bandowgan waxaana ka mid ahaa taliyaha ciidanka booliiska dowladda farmaajo waxaa xusid mudan in meelaha bandowga dowladdu ay ka dhaqangelisay inay yihiin meelaha ay ku xoogan tahay dowladda federaalka ee ka agdhow madaxtooyada bandowgan dowladdu waxa ay sheegtay in ay kaga hortegayso faafitaanka cudurka corona iyadoo dadka reer muqdishona badankooda ay arrinkaasi diideen waxaana ay isweydiiyeen waxa ay tahay in bandow xilli habeen ah lasoo rogo xilli maalintii dadku ay si caadi ah noloshooda u wataan sarkaal ka soo goostay dowladda federaalk ayaa lagu soo bandhigay wilaayada jubbooyinka warkan waxaa soo jeedinaya waryaheena maxamed cali aadan magacaygu waxa weeyaan maxamuud cabdisulub waxaan ka tirsanaa ciidamada qalabkastaan ka tirsanaa federaalka sargaalkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka waxa uu ahaa madaxii ilaalada mid ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan duleedka magaalada kismaayo ninkan ayaa sidoo kale horey uga soo mid noqday ciidamada itoobiya ee ku sugan dhulka soomaaliyeed ee itoobiya gumaysato isagoo waraysi siinayay idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa waxa uu ugu horreyn ka warramay waxyaabihii ku kalifay inuu ku biiro ciidanka iyo muddadii uu la shaqaynayay waxa igu kalifay duuq aniga adeerkaya baa adeer adeernimo igu soo galay waxaan xaafadis joogay baa sargaalaha sala ajligeed siduu kolba macnaha igu soo saqeeya uu macnaha si qabanimo inaan uga ilaaliyo camal ayaan saasaan ku galay sidii baanaan yaana ku tego macnaha kolkaa qof macnaha dowladda islaamiga hadla coloobay oo kale unbaa noqda sargaalkaas aad ilaalinayso adeerka ah ee kugu dhiirigeliya inay ciidamada kamid noqoto magaciis waxaa la yidhaahdaa waxaa la dhihi jiray gaboobe wuxuu ka howlgalaa aduu intaa biroole iyo inahaas ka howlgalaa siduu badan yahay waa lawada garanayaa waxaan la shaqeynayaa aduu haddaa sanadkan maahayna laba sano oo horema lasoo shaqeynaya hadda dhowrka biloodkan kaga jira mooyaane laba sano waa lasoo shaqeynaya anuu staaf baan ahaa ilaa kismaayo ilaa socdaalka baarka markii la imaanayo erboodka wixii socdaalon baan anu qaabilsanaa waa gartay intii aad socdaalladaas ku jirteen ma jirtaan wax weerara aad waddada kula kulanteen aa waan la kulanay miinooyin waan la kulanay waxaan dhib iyo khasaaro badanna waan la kulanay kolley sidoo kale wuxuu ka warramay xaaladda dhabta ah ee haysata ciidankii uu ka soo tegay waxaad moodaa kolley inay haddaa horta anu kolley haddii aan warbixinta ka siiyey gaaban agga ciidamada horta ciidamo badan hadda waa idin imaan doonaan saan aaminsanahay waan warsaan warka ku hayaa ma aan xaqiijinaya aan ogahay mid kastaaba xilli idin yimaada waa idin imaanaya waxwey anigaana u horeeya uma horeeya waa laiga soo horeeya anigana waxa weeye markaa moraalka qeybta sida axmed madoobe daraawiishta jubbaland iyada moraal ma dhibato bish wiishiis deedaadoo bilaan mushaare marayaan hadda shalay magdaraad waxaan arkayay madaxtooyada laga xukmaa jubbaland oo ilmayow lasoo daadinayaan arkayay ilmayow iyo xaasas yidhi guryihiin waana laga soo saaray caruurtiina waxaan siina ma haysano oo soo daadiyay baan arkayay askartii naagahaas iyo ciyaalkaa dhalea ma qabayna way dhuumanayaan waxay la dhuumanayaan macnaha waxay siiyaan bayna haynin marka taas ay tahay shalayta markaan dhexda kusoo jiray qaar baan baan baan la hadlay qaar ka midii waxayba yidhaahdeenba inaad noo sheegtay ahayd warkaasaan ku tan laisma aamine anigu taydan qabsanayaa ee macnaha isku nin kastuba taada wada adeer markaaad soo tegayso aday ku taalla ugu dambeyntii wuxuu ka hadlay sida loo soo dhoweeyey isagoo ciidankii uu ka soo tegay ugu baaqay inay ka soo tagaan shisheeyaha loona soo dhoweyn doono sidii isaguba loo soo dhoweeyey si sharaf leh weliba anu indho xataa oo layma tusin indho cadowtinimo layma tusin si yar inaan cadowgooda ah oo kale layma dareensiinin runtiin aan waxaan leeyahay oon aan weliba haddada laftikeeda aan ku dhiirigelinaya ciidamada hadda iga dambeeya haddaba aan ogahay inay iman doonaan inaan meeshan ayna ahayn xero qabiil meeshaasna ay tahay xero qabiil oo qabiil laisku wala markaan waxaan leeyahay inay sida manaha hadda aniga laga soo dhaweeya si ka fiicanba loo soo dhaweyn doono ayaan u sheegayaa ciidamada hadda iga dambeeya imaan doona wilaayaadka islaamiga ah ayaa mar weliba waxaa isku soo dhiiba askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyadoona si aad ah loo soo dhoweeyo
ugu dambeyntiina maraykanku waxa ay sheegeen inay hakinayaan dhaqaalaha ay siiyaan hay-adda caafimaadka adduunka trump ayaa shir jaraa'id qabtay waxaana uu ku amray maamulkiisa in la hakiyo dhaqaalaha la siiyo hay-adda sheegata caafimaadka adduunka ee hu waxa uu hay-addaasi ku eedeeyay inay ku fashilantay waajibaadkii loo aas-aasay trump oo fashil dhex fadhiya marka loo eego cudurka sida dalkiisa ugu faafay ayaa hu ku eedeeyey in ay si xun u maaraysay islamarkaana ay qarisay faafitaanka fayruska corona iyadoo aanan usoo sheegin waddankiisa waxaan farayaa maamulkayga inay joojiyaan dhaqaalihii la siin jiray hay-addan dib u eegisna lagu sameeyo doorka hay-addan caafimaadka adduunka ay ku leedahay sida xun ee loo maareeyey iyo qarinta xaqiiqda faafitaanka corona ayuu shirkiisa jaraa'id ku yidhi trump hogaanka ugu sarreeya qaramada midoobay ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay warka trump ka soo yeeray iyagoo sheegay in xilligan aysan ahayn wakhtigii dhaqaalaha laga jari lahaa hay-addooda maraykanka ayaa dhaqaalo badan siiya hay-addan waxaana sanadkii lasoo dhaafay kaga baxay afar boqol oo milyan oo dollar warkiina dhegaystayaal xilligan waa naga inta